salaamullaahi calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinnaba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada warka duhurnimo oo aan idin akhriya duhurnimadan maanta ahi anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahin sheekeeye qodobada warkeennana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo gaaray waddanka jabuuti ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddankaasi jabuuti oo ay ka wada hadleen arrimo kala gedisan wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca waddamada ciidamada ka jooga soomaaliya ayaa maanta shir uga furmay dalka jabuuti kaasi oo looga hadlayey nabad ku soo dabaalidda dalkan soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay weerarkii argagixisada ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ay xalay ka geysteen agagaarka hotel israa'el halkaasi oo ay ku xasuuqeen dad maata dhanka kale askartii ku geeriyootay qaraxaasi iyagoo naftooda u horreeya difaaca shacabka ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho iyadoo aaskaasina ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka iyo saraakiisha hay-adaha ammaanka iyo mas-uuliyiin kale kusimaha madaxweynaha dalka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa cambaareeyey qaraxyada argagixisada al-shabaab ay ka geysteen agagaarka hotel s y l wuxuuna sheegay in dadka qaraxyadaasi ku dhaawacmay kuwoodii liita loo qaadi doono dalka dibaddiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaakana dhankiisa waxa uu cambaareeyey weerarkii argagixisinimo oo xalay maleeshiyaadka ugus ay ku weerareen hareeraha hotel s y l ee magaalada muqdisho tacsina u diray ehladii dadkii uga dhintay weerarkaasi wasaaradda amniga dalka ayaa sheegtay in la dardargelin doono sugidda ammaanka caasimadda iyadoona ugu baaqday shacabka inay la shaqeeyaan laamaha amniga dalka dadkii ku dhaawacmay qaraxyadah ayaa iyana lagu dabiibayaa cisbitaallada magaalada muqdisho iyadoo howlo nadaafadeedna laga sameeyey goobihii ay qaraxyada ka dhaceen xalay wasiirka wasaaraddan dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey dadaallada ay wadaan warbaahinta madaxa bannaan ee ku aadan in la qaato ama in la qabto doorasho lagu dooranayo hoggaanka ururka saxafiyiinta qaranka ee nusoj wafdi ka socda labada gole ee dowladda soomaaliya ayaa iyana maanta waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana lagu wadaa wafdigaasi inay kulamo kala gedisan ay la qaataan qeybaha bulshada ee gobolkaasi hiiraan ku dhaqan wararka caalamka ee duhurnimadan aynu idiin haynana waxaa ka mid ah waxaa waddanka suuriya ka dhaqangashay xabajoojintii ugu weyneed ee ugu horraysay ee kumeel gaar ah oo halkaasi ka dhacda shantii sane ee uu dalkaasi ka socday dagaalkii sokeeye
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efemka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaragga satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
ku soo dhowaada warkeennii duhurnimo oo faahfaahsan leyla cabdiraxmaan ayaa warka farsamaynaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa gaaray waddankaasi jabuuti waxaana uu kulan la qaatay dhigiisa waddankaasi jabuuti oo ay ka wada hadleen arrimo kala gedisan dhanka kale wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca waddamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya ayaa maanta shir waxa uga furmay isla dalkaasi jabuuti waxaana looga hadlayey nabad ku soo dabaalidda dalkan soomaaliya wararkaasi waxaa isku soo xoriyey waryaheenna dalkaasi jabuuti mika'el rashiid bare
guriga ummadda caasimada waddanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa saakasigaasu uga furmay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ay ciidamadu ka joogaan waddanka soomaaliya shirkan uu soo guddoominayey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka etoobiya waxaa sidoo kale shirkan iyana oo oga hadlaya arrimaha ku aadan xiriirka caalamiga ah ee wadamada ku lugtaday arrimaha soomaaliya gaar ahaan dhinaca ammaanka waxaa sidoo kale kulankan looga hadlay arrima ay ka mid tahay sidii eh, sare loogu qaadi lahaa xaaladaha ammaanka iyo weliba waxyaabihii soo kornay shirkaasi ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya uu ka sheegay in arrimaana bay laabaynin taageerada ay had iyo goor siiyaan wadamada ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya iyo dhibaatooyinka inta badan ay kala qayb qaataan ummada soomaaliyeed waxau sidoo kale muddo daqiiqadaha loo aamusay qarigii xalay ka dhacay magaalada muqdisho dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay iyagoo wasiiraduna muujinayay sida uga tiiraysan yihiin dhibaatada kasoo gaartay shacabka soomaaliyeed dhibaatooyinka ay wadaan kooxda ugus intaa kadib ayaa waxaa sidoo kale shirka kale oo looga hadlaya arrimaha difaaca uu ka furmay isla guriga ummadda waxaana shirkaasi soo gudoominaya wasiirka gaashaandhigga ee wadankan jamhuuriyadda jabuuti waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay wasiirka gaashaandhigga ee wadanka nigeria waasna goobtaasi ka sheegay in dowladda nigeria ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato hanaanka ammaan soo celina ee soomaaliya islamarkaana ay sare u qaadi doonaan sidii loo heli lahaa ciidamo ammaanka suga oo nigeria ka yimaado kuwaasoo haba u badnaada ciidamo bulisa wasiirka arrimaha dibadda iyo weliba wasiiradii kale ee difaaca iyo arrimaha dibadda ee wadamada ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya ayaa waxa ay ilaa iminka ku jiraan shirkoodii iyagoo lagu wado in saacaddu markii ay gaarto saddexda galabnimo ay soo saaraan waa saxaafadaad ku aadan kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oosan soo gaaray wadankan jamhuuriyadda jabuuti ayaa xarunta madaxtooyada ee wadankani waxa uu kulan kula qaatay madaxweynaha wadankani jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gele kulankaasi ayaa labada madaxweyne waxay kaga wada hadleen arrimaha xiriirka iskaashi walaalnimo ee labada wadan ka dhexeeya iyagoo sidoo kale la iskula soo qaaday shirka lagu wado maalinimada berita ah in madaxweynayaasha wadamada ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya uga furmo hoteelka kambiska ee wadankani jamhuuriyadda jabuuti waxaana lagu wadaa gabagabada kulankani markii ay saxaafadeedku soo saaraan xubnaha golaha wasiirada in birito ay golaha madaxweyneyaasha ay wadamada ka joogaan madaxweyneyaasha wadamada ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya iyana ay ku yeeshaan kulan si ay u qaadaadhigaan arrimihii ay isla gaareen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya mikail cabdirashiid bare saadiya galashika qaranka soomaaliyeed jabuuti
mahadsanid mikhael dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay khasaarihii ka dhashay weerarkii argagixisada ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ay xalay ka geysteen agaarka hotel eswayel halkaasi oo ay ku xasuuqeen dad maataa sugaal macalin maxamuud ayaa warbixin dheer oo amuurta ku aadan inooga diyaariya qaraxyadan ayaa waxay waxyeellada ugu badani ka soo gaartay dad shacab ah oo qaarkood ay ku soo dumeen guryihii ay degganaayeen oo ka agdhowaa nawaaxiga taallada s y l oo uu ka dhacay qaraxa koowaad oo ahaa mid aad u weynaa iyo ciidamo ka tirsan niza oo geesiyaal ahaa una geeriyooday ka hortagga hadafkii ay lahaayeen maleeshiyaadkii watay gawaarida qaraxyada ah sidoo kale waxaa goobta qaraxyadani ka dhaceen lagu arkayey gaadiid dad shacab ah ay ku dhex gubteen kuwa oo xilligaa waddada isticmaalayay sidoo kale gawaarida qaraxyada laga soo buuxiyey ee qarxay oo ahaa labo ayaa waxaa barbar socday maleeshiyaad ka tirsan kooxda ugus oo ay niza ku toogatay meel ku dhow taallada s y l kuwaa oo ay ku xirnaayeen qaraxyo gawaari ambalaasyo iyo debdemisyo isugu jiray ayaa markiiba goobta soo gaaray kuwaa oo gurmud u fidiyey dadkii shacabka ahaa ee qaraxyada ku waxyeeloobay waxayna qaraxyadani ahaayeen kuwo ka baaxad weyn kuwii horay magaalada muqdisho uga dhici jiray ayadoo laga wada maqlay dhawaqa qaraxyadan dhammaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkii qaraxyada ahaa isagoo sidoo kalena wasiirku warbaahinta uga digay tabinta wararka bulshada walwalka ku abuuraya markii ay dhacaan weerarro caynkan ah kooxaha argagixisada nabaddiidka ee al-shabaab iyo alqaacida waxay soo qorsheeyeen qarax kale oo weyn oo ay ugu talagaleen inay ku xasuuqaan shacabka soomaaliyeed aan waxba galabsan nasiib wanaag ciidamada nabadgelyada gaar ahaan ciidanka niisa ayaa ku joojiyey baabuurkii qaraxa weyn waday isbaaro ama meel jek jek bointi taalla s w l markii ay ogaadeen inaanay halkaa dhaafi karayn waxay isku qarxiyeen ciidankii ayaa baabuurkii weynaa isku qarxiyey baabuurkaasi baabuur aada iyo aada u culus qaraxa uu waday aada u weynaa ayuu ahaa oo runtii deegaanka ku dhow oo dhan guryihii iyo dadkii ku jiray iyo meelo dhaadheer argagaxna ku abuuray waxyeelana u geystay ciidanka niisa waxay sidoo kale jiray baabuur kale oo ay saarnaayeen afar qof oo kooxaha nabadiidka ah oo loogu talagalay marka baabuurka qaraxa weyni uu jabiyo gidaarka sidaan filayno s y l inay iyaguna gudaha u galaan oo halkaa dadka shacabka ee hoteelka jooga ku xasuuqaan laakiin nasiib wanaag ciidanka niisa labadiiba way fashiliyeen baabuurkii weynaa inkastuu isku qarxiyey ciidankii joogay checkpointiga haddana bartaas oo aan ahayn meeshii ay u socdeen buu ku qarxay waxay sidoo kale markay ogaadeen baabuurkii inaanu gaarayn meeshii loogu talagalay sidoo kale waxay ciidanka niisa dileen afartii qof oo ka soo degay baabuurkii oo doonaya inay hoteelka galaan iyagana laamiga lagu dilay dabcan annaka intaanu hadda dhimasho ognahay waxaa dhintay sideed qof oo isugu jira dad shacab ah oo marayay laamiga qaraxu ka dhacay iyo ciidankii joogay checkpointiga baabuurka lagu joojiyey sidoo kale dhaawac ilaa hadda ciidanka nabadgelyadu noo soo sheegay ilaa afar iyo toban qof weeye dowlad ahaan waxaanu cambaaraynaynaa ficilada argagixisada ah ee al-shabaab iyo al-qaacida ay ka wadaan soomaaliya shacabka soomaaliyadan waxba galabsan masaakiinta meel kasta oo ay ku urursan yihiin ay doonayaan inay ku gumaadaan sidoo kale waxaan ka xunnahay muddadii aanu wadnay baarista iyo hubinta shilka dhacay in warbaahin badan oo kuwa lookalka iyo kuwa bannaanka isugu jira inay sameeyeen warar badan oo been abuura oo aan xaqiiq ku salaysnayn qaarkood inay waceen dad ay leeyihiin waa boolis laakiin aanu filayno inay shabaab yihiin oo ay leeyihiin waa taliyo boolisa hebel hebel baa la dhahaa telefoonkan kula hadlay baadhis ayaa ku socota oo lagu hubinayaa meeshay ka xigteen wararkaas sidoo kale ku-simaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ahna wasiirka amniga gudaha xukuumadda cabdirasaaq cumar maxamed ayaa tacsi u diray dadkii shacabka ahaa ee waxyeelladu ay soo gaartay iyo eheladii geesiyaashii u geeriyooday difaaca dalka ee ka tirsanaa niza waxaan rabaa anoo ku hadlaaya magaca xukuumadda inaan u tacsiyayo runtii annagoo aada uga xun shacabka soomaaliyeed iyo intii dhaawac ama dhimasho meeshaas ka soo gaartay waa uga tacsiyeyneynaa waxaana shacabka soomaaliyeed rabnaa inaan u sheego gaar ahaan waxaan rabaa aniga inaan u sheego in yani dadkan shabaabka ah aan lagu tilmaami karin runtii dad islaama inay yihiin sababtoo ah markay wax kaleeta ay waayeen waxay maanta door bideen oo ay dagaal kula jiraan shacabka soomaaliyeed oo jidka wadooyinkaas ka maraya shacabka soomaaliyeed oon wax dhib aan u geysanin ayay yani dagaalkii ay u wareejiyeen marka waxaad fahmi kartaan dadkaas laguma tilmaami karo dad islaam ah ilaahay mahaddiis yani dhibkii ay wateen inay u geystaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka ma dhicin waa ilaahay mahaddiis waxay ku tahay baabuurka taraaga qaraxa saarnaa oo informationka saxda e sababta aan u leynahay mar walbana dowladda warkeeda hala sugo waxaa ka mid ah baaritaana socda baaritaanka hadda socda wuxuu noo noo caddeeyey qaraxa saarnaa baabuurka inuu ahaa laba boqol oo kilogram inuu ahaa oo explosives ah wuxuu ka badnaa qaraxii hoteelkii jaziira dhibkaa ogeedeen u geystay wuu ka wuu ka culays badnaa weeraradan argagixiso ayaa qayb ka ah weeraro dad shacab ah ay ku xasuuqeen maleeshiyaadka kooxda ugus iyadoo shacabka soomaaliyeed looga fadhiyo in ay hay-adaha amniga gacan ka siiyaan ka hortagga weerarada caynkan ah
aad buu mahadsanyahay warihiina sugaal macalin maxamuud dhinaca kale askartii ku geeriyootay qaraxaasi iyagoo naftooda u horaya difaaca shacabka ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaaladan muqdisho iyadoo aaskaas in ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo saraakiisha hay-adaha ammaanka iyo mas-uuliyiin kale taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed korneel xaamud iyo taliyaha qaybta booliska gobolkan banaadir cali xirsi barre cali gaab oo ka hadlay aaskaasi ayaa waxa ay markaasi sheegeen in ayaa waxay ku ammaaneen askarta sida ay naftoodii ay ugu horeen difaaca shacabka eheladoodana samir iimaan in ilaah ka siiyo ciidankan aad u jeeddaan waa ciidankii xalay isku dhigay baabuurkii qarxa siday oo rabay hoteelka inuu galo oo intii ku jirta uu baabbi'iyo ciidankan ayaa naftooda u horeen baabuurkii ayagaa isku dhigay ayagaa naftooda sidaas ugu geeriyooday naftooda ay u xureen marka waxaan rajaynaynaa marka ilaah qabrigooda inuu u waasiciyo intii ay ka tageena samiri iimaan ilaah ka siiyo ciidankan waa tusaale waaye inta maslaxada shacabkooda iyo u dhimanaayeen ayay tusaale u yihiin maslaxada shacabkooda ayay u dhinteen ilaahna waa abaalmarin doonaa camalka ay ku baxeen aad ka garan kartaa nimankan geerida markii ay ciidamada qoranayeen ayay ku tala gaashanayeen ciidanka looma qorto cayaar iyo madadaalo waxaa nin walba og yahay inuu dhimanayo waxaa annaga dhan nagu waajiba inaan dadkayaga iyo dalkayaga difaacno dadkii ehelkaa ay ka dhinteenna wax meel sharaf badan ilaaha yaqaan inay tani sharaf badan tahay ayaa dhici kartaba waxaan leenahay guud ahaan ciidamada qarankaan uga tacseenaynaa gaar ahaan waxaan uga tacseenaynaa ciidanka niis nimankan haddii xalay aysan ayagu meesha joogi lahayn dhibku intaan waa ka tira badnaan lahaa saasaan waxaan u garannay inaan ku tilmaanno geesiyaasha waxaana leenahay allah u naxariisto ehelkoodiina samir iimaan allah ka siiyo
kusimaha madaxweyne ku-xigeenka iyo ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa cambaariyey qaraxyada argagixisada ee maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ay ka geysteen agagaarka hotel s y l waxaana uu sheegay in dadka qaraxyadaasi ku dhaawacmay kuwoodii liita loo qaadi doono dalka dibaddiisa nasre bashiir cali hayno anbaqaada warka
dalkaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya mudane jaylaani nuuriikar oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa tacsi u diray ehelada guud ahaan dadkii ku geeriyooday qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ay geysteen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab waxauna caafimaad deg dega u rajeeyey dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilah salaatu wasalaamu ala ashraf almursaliin sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin inna lilahi wa inna ilahi raajicuun maanta waxaan tacsi halkan ugu diraynaa shacabkii iyo ciidankii ku dhintay falkii argagixisada ah oo xala ka dhacay agagaarka taalada s y l ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kulligana sabar naga siiyo eeladoodii qaraabadoodii iyo iyo iyo qoyskoodana saas oo kale ummad soomaaliya o dhan bay ka dhinteen waxaan leenahay ilaahay janadii firdows inoo ka waraabiyo inta ku dhaha waxaan tahayna ilahay waxaan u baryanaa si deg deg ilaahay inoo mataqaana ay ugu soo kacaan oo ilaahay ku shaafiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha dalka jaylaan nuur iikar ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ee caafimaad dibadda u qaadi doonto dadka qaba dhaawacyada culus ee aan waxba looga qaban karin dalka mar labaad mar saddexaad tacsi waxaan u dirayaa inta dhibatay inta dhaawaxantayna waxaan leeyahay ilaahay ha shaafiyo haddii dowladda xukuumaddan waxaan ka codsanayaa ama dowladdaba intii ku dhaawacanta haddii inta wax looga qaban waayo in loo raadiyo dibadda si mataqaanaa shacabka iyadoo loo dhiso wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mudane jaylaani nuuriikar kusimaha madaxweynaha dalka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shacabka soomaalida u diray fariin la xiriirta in hay-adaha amniga dalka ay kala shaqeeyaan sidii loo ciribtiri lahaa cadowga hadafkoodu yahay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed isagoo ammaan ballaaran u soo jeediyey ciidamada qalabka sida ee soomaaliya shacabka soomaalida maanta aan u sheegno in gacmo wada jir waxay ku qabtaan in hay-adaha amniga ay gacan ay siiyaan ay soo sheegaan dadka nabadiidka ah oo cidna u aabiyeelinin maalin hore waxay madaafiic ku soo garaaceen dad shacaba oo ay ka mid yahay dugsi kulaan waxyaal dhiganaaya oo maxalinkooda ku dhintay xalayna arrintaanay sameeyeen marka shacabka soomaaliya annagoo mataqaanaa dowlad ahaan waxaan ka codsanaynaa inay hay-adaha amniga gacan siiyaan ay soo sheegaan qolada nabadiidka ah qolooyinka amnigana ayagana waxaan u sheegayaa inay niyad jebin oo howlahooda ay labalaabaan si ay mataqaanaa qaranka ugu adeegaan nasra bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho mahadsanid nasra ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa cambaareeyey weerarkii argagixisinimo oo ay xalay maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus ay ku weerareen hareeraha hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaana uu dhanka kale ra-iisul wasaaruhu tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii ku dhintay weerarkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska waxaa inoo soo koobaya waryaheena maxamed cali jubba
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa cambaareeyey qaraxii argagixiso ee xalay ka dhacay taalada israa'el wuxuuna tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku dhintay weerarka wuxuuna allah ugu baryey inuu caafimaad deg deg ah siiyo dadka ku dhaawacmay ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay weerarkaas mid ka baxsan dhaqanka islaamka islamarkaana ay nabaddiidku ku doonayaan in xasuuq ay ugu geystaan dadka rayidka ah kuwooda ugu nugul ee u soo dalxiis taga beerta nabadda halkaas oo ay ku nastaan muwaadiniinta soomaaliyeed wakhtiyada ay jaaniska leeyihiin falkaasi ay argagixiso oo loo adeegsaday baabuur kuwa xamuulka ah oo isku dayey inuu ka gudbo bar kontarool oo ay ciidamada ku sugnaayeen falalka noocan ah waa kuwo lagu argagixgelinayo shacabka laguna hor istaagayo deganaanshaha iyo horumarka dalka waxaana shacabka soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay meel ugu soo wada jeestaan bahalnimada argagixisada daadinta dhiigga dad aan waxba galabsan ma ahan ficil raad ku leh anshaxa diinta islaamka waana fal cadownimo oo lala beegsanayo shacabkeenna waana dhaqan aan la aqbali ayuu yidhi ra-iisul wasaare cumar ra-isul wasaaraha ayaa ku ammaanay dhiiranaanta ay muujiyeen ciidanka ammaanka ee ka hortagay in qaraxaasi gaaro bartii cadow la damacsanaa wuxuuna ugu baaqay hay-adaha amniga inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah baaritaanna ku sameeyaan dhacdadaas maxamed cali cumar jubba warbaahinta qaranka muqdisho
wasaaradda amniga dalka ayaa sheegtay in la dardargelin doono sugidda ammaanka caasimadda iyadoona ugu baaqday shacabka inay la shaqeeyaan laamaha amniga dalka afhayeenka wasaaradda amniga gudaha cabdikaamil macalin shukri ayaa la hadlay warbaahinta qaranka ee radio muqdisho waxaana uu sheegay in ciidamada ay labalaabeen howlgallada lagu xaqiijinayo amniga dalka ee looga hortegayo hagardaamooyinka ay maleegayaan maleeshiyaadkan dhiigcabka iyo al-shabaab
wallaahi wa wa waad waad dareemi kartaa magaalada caasimadda waxaa joogta in qiyaaskii saddex milyan oo qof ayaa joogo waa lagu qiyaasaa inay joogaan dadka dhan dad dhan inay joogaan marka dadkaasi dadka raba inay dhibaato ka dhex geystaan oo waxaan ku dhahay si laga dhex tuura ama dhibaato ummadda soomaaliyeed la dhibaateeyo damiirkaasi kooxdaas iyo caqliyadaas qalafsan ay la imaadeen kooxdan ugus nabadiidka ah marka feejignaanta ay qabaan waxaan ku dhahay laamaha amniga ee dawladda waa ay sii way sarraysaa waana insha allah waxaan rajaynaynaa in ay sida loogu qorsheeyey ay ay ay u shaqeeyaan haddii ilah yidhaahdo shacabka fariintan gaarsiinayna waxaa waaye shacabka soomaaliyeed muwaadiniinta soomaaliyeed waxaanu gaarsiinaynaa inay dhibaatada aanu dawladda aysan raalli ka ahayn oo aysan jeclayn inay innaba ha yaraatay ay ummadda soomaaliyeed soo gaaro wax dhibaato ah cadowgaas ka shaqaynaayo inay dhibaateeyaan waxaan ku dhahay ka shaqaynaayo inay mar kasta ay gaarsiiyaan dhibaato caqliyadoodu ay tusinayso inay meel ummadaas soomaaliyeed inay ku wada nooshahay lagu dhex tuuro ama dhib laga geysto ama ban loo dhigo ama qarax loo dhigo bulshada waxaan leenahay ha soo sheegaan ha la wadaagaan xogta laamaha amniga ha la wadaagaan wixii dhibaato ay arkaan ha soo sheegaan ha la xiriiraan meelaha ugu dhow ciid uu joogo ama boolis ha ahaado ama militari ha ahaado ama nabsu ha ahaado ha usoo sheegaan ha tilmaamaan cadowga meesha uu joogo intaas ayaan furi lahayn ayagana
afhayeenka wasaaradda amniga gudaha cabdikaamil macalin shugri oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee radio muqdisho ayuu kaasi ahaa isla weli waxaanu ku jirnaa wararkii ku saabsanaa wararkii bahalnimada ah ee maleeshiyaadka ugus xalay ay ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dadkii ku dhaawacmay qaraxyadaasi ayaa lagu dabiibayaa cisbitaalada magaalada muqdisho iyadoo howlo nadaafadeedna laga sameeyey goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen xalay waryaheena nuur saciid tahliil ayaa intaa iyo wararkaas iyo warar kaleba inoo soo xooriyey halkanna inooga baahinaya
goobta ay xalay ka dhaceen qaraxyadii isixigxigay ayaa haatan ah mid degan inkastoo ay muuqdaan raadadkii uu geystay qaraxii weynaa ee xalay ka dhacay nawaaxiga taalada israel hase ahaatee dowladda hoose xamar ayaa bilowday ololo nadaafadeed oo dib loogu hagaajinaya halka ay mashaqadu ka dhacday xilligan goobta booqanayay waxaa ka jiray mashquul aada u xoogan shaqaalaha nadaafadda ka shaqeeya ee dowladoosi xamar ayaa waday ololo nadaafadeed oo lagu baabi'inaya raadadkii uu geystay qaraxii weynaa ee halkaasi ka dhacay agaasimaha waaxda nadaafadda ee dowladoosi xamar cabdicasiis goodax bare ayaa iiga waramay howlaha nadaafadeed ee halkaasi laga bilaabay hawshan waa ujeedaan waa howl culus waxa ka dhaca meesha waa musiibo musiibo qaran waaye laba gabdhood ayaa nooga dhimatay ayagoo shaqadii magaaladooda bilicdooda iyo quruxdii magaalada ayagoo ka shaqaynaya xalay waxaan ugu imaanay meeshan xaaqinkoodii ayaga oo u saaran yahay maaragtay xabadka oo u saaran yahay dhanka kale qaraxii ay xalay maleeshiyada al-shabaab ku xasuuqeen dadweynaha soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa marxuumad isniine maxamed maxamuud iyo marxuumad maka xasan nuur oo ka mid ah haweenka ka shaqeeya nadaafadda waddooyinka caasimadda warbaahinta qaranka ayaa ugu horeen booqatay hooyga ay ku nooleed allah u naxariisto maka xasan nuur hooyga marxuumad maka xilligan booqanayay waxaa ka jiray jawi tiiraanyo leh nabadoon bashiir xuseen oo ka mid ah ehelka marxuumadda oo ay shacuuri ka muuqatay ayaa warbaahinta qaranka la hadlay sabar iyo iibaan ilaahay ha naga siiyo nadaaman ay qaf helgamaaya oo inta dheer soo helgamaysa tahay waxaan ku darweynayaa in culays iyana soo koreen sidoo kale waxaan booqday hoyga ay ku nooleed marxuumad isniine maxamed maxamuud oo ka mid aheyd dadkii ku geeriyooday weerarkii arxandarada leh ay xalay geysteen al-shabaab iyadoo xilligaasi ay ku jirtay holo nadaafadeed oo ay waddadaasi ka waday marxuumad isniine xilligan booqanaya hoygeeda waxaan kula kulmay lix caruur oo aad u yaryar oo ay hooyo u aheyd islamarkaana ay noloshooda maarayn jirtay waxaa sidoo kale xusid mudan inay aheyd hooyo xaamilo ah deeqo xuseen bashiir oo saddex-iyo toban jir ah kana mid ah caruurta marxuumad isniine ayaa warbaahinta qaranka u sheegtay in qoyska uu soo wajahay xaalad xun yow ilaahay wuxuu u qoray weymeyso ma markaad qaraxa dhaawaan naxay waana ooy baa muubeelkeeda markuu dansanaa haa marka muubeelkeeda oo la wacay waa dansan yahay markaas aan dareemo muubeel ma dansaleen muubeel kale naga soo wicleed iyadaa badarka dadka meeshaas oo naag joogtay ay kasoo deen qaada jirtay markii lacagta qaadatay iska gey jirtay ilaa hadda waa lagu leeyahay xataa deenka badarka cunuuna maleeshiyada al-shabaab ayaa had iyo jeer dhibaato joogto ah oo arxandaro leh u geysata shacabka soomaaliyeed islamarkaana ummadda soomaaliyeed u diidan horumarka iyo nabadda nuur saciid talesan t v muqdisho
aad buu mahadsanyahay waryaheena nuur saciid wasiirka wasaaraddan warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya ayaa soo dhoweeyey dadaalada ay wadaan warbaahinta madaxa bannaan ee ku aadan in la qabto doorasho lagu dooranayo hoggaanka ururka qaranka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nosoja cumar xasan cali hayno ambaqaado warkaa ugu horeyn wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay taageersan tahay dadaalka xaq iyo xornimodoonka ah ee ay wadaan suxufiyiinta soomaaliyeed iyo guddiga xalraadinta ah ee ay iska dhex doorteen waxaanu soo dhoweynaynaa qariirada shaqo ee ay soo samaysteen oo ay ku doonayaan inay ku qabtaan shirweyne qaran oo isugu yimaadaan suxufiyiinta soomaaliyeed iyo xubnaha ururka nusaj oo ay kaga tashadaan aayahooda kuna doortaan hoggaan sharci ah oo ku yimaada si dimuqraadi ah dowlad ahaan waxaanu kasoo horjeednaa ficilada shaqhsiyaadka ku adeegta magaca ururka national union of somali journalist nusaj iyo federation of trade union festo kuwaasi oo ah laba urur qaran oo ay ku midaysan yihiin muwaadiniin soomaaliyeed oo xaq u leh inaan lagu xadgudbin xuquuqdooda iyo xornimadooda dastuuriga ah ee ay ku doortaan cidda hogaaminaysa anigoo cuskanaya xeerka iyo nidaamka u degsan ururadaas iyo xaqiiqooyinka sharciyadeed ee gudaha dalka yaala dowladda soomaaliyeed waxay caddaynaysaa in mister cumar faaruuq cismaan aan uga xil ah oo si sharci a ku yimid ka hayn labadaas urur laakiin uu ahaan jiray xoghayo hore oo si fiican ugu soo barbaaray nidaam darradii iyo sharci la-aantii muddo badan soomaaliya kusoo jirtay kuna nool been brobagando laaluush iyo wixii la mid ah xeer ilaalinta guud ee dalkana u yaaliin cadeymo aada u fara badan sida ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk ee soomaaliya
wafdi ka socda labada gole ee dowladda federaalka iyo ee soomaaliyana waxay gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan waxaana lagu wadaa wafdigaasi gaareen magaalada beledweyne inay kulamo la qaataan qaybaha bulshada ee gobolka ku dhaqan iyagoo markii halkaa ay gaareenna ugaaska la kulmay sida wariyaheenna uu ku sii ambaqaadayo waraysaan goordhow la yeeshay
aad baa umahadsan tahay sheeke wafdi balaaran oo horkacayay wasiirka wasaaradda guloomaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya maxamed cumar cilmooy islamarkaana ay qeyb ka ahaayeen xildhibaano iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdullaahi colaad rooble iyo siyaasiyiin ayaa maanta soo gaaray iyo odayaal dhaqameedyo magaalada beledweyne wafdigan ayaa markii ay soo gaareen beledweyne waxaa kusoo dhaweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bartamaha magaalada beledweyne ayaa loo gudbiyey waxaayna gaareen hoyga uu magaalada beledweyne ka degan yahay ugaas xasan ugaas khaliish iyagoona halkaasi kulamo kula qaatay waxayna sheegeen ujeedka socdaalkooda in uu salku ka hayo sidii ay kulamo ula qaado lahaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka hiiraan maadaama masharo watashiya oo balaaran ay horey uga socdeen magaalada beledweyne
waa tahay waa wafdi aada u ballaaran ilaa iminka yay la kulmeen ogaaska marka laga reebo
dabcan kulamada ilaa iyo hadda maanta way yimaadeen laakiinse berita wixii ka dambeeya ayay kulamada kulanku weyn beri ayuu dhici doonaa siday wasiiradu sheegeen maanta waxgaradka iyo gudub dhaqmeedyada ayay boodeen waxaana la filayaa in gobolka hiiraan uu guud ahaan muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayeen xildhibaano iyo wasiiro iyo guud ahaan siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolkan oo kulamo la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada wa waa tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada qeybooda ay kala hadlayaan wafdigu ma idin kala hadleen cabdishakuur maadaama wariyaasheena hiiraan aad ka mid tahay
sheekayow wafdigan kulamada ay la qaadanayaan dowlad dhaqameedyada oo kaleeto saxaafada duujoog ay ka ahayd looma ogolayn iyadoona wufuudda inta badan ay sheegeen inay ku faafaahi doonaan kulamada ugu ballaaran oo berita bilaabo doona inay ku faafaahi doonaan socdaalkooda iyo iyo iyo waxyaabaha ay doonayaan inay bulshada ay kala hadlaan
warkaasi waxau idin kaga imaanayaa warbaahinta qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa waddanka suuriya ka dhaqan gashay xabajoojintii ugu weyneed ee ugu horeysay ee kumeel gaar ahi oo halkaasi ka dhacda shantii sano ee dalkaasi ay ka socdeen dagaalada sokeeye xabajoojintii ayaa waxaay ka bilaabatay xalay saqdii dhexe iyadoo wararka hordhacahina ee soo baxaya ay sheegayaan in faruumaha hore ay xaaladdu ka degan tahay ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee syriya stephen de mostere ayaa sheegay in dagaalada uu markaasi qaboobay ase yeeshee la baarayo xadgudubyo ka dhan ahay xabajoojinta madaxweynaha maraykanka barack obama oo la hadlayay ka hor wakhtiga kama dambayska ahi ee xabajoojinta ayaa waxa uu ka digay in caalamku uu daawan doono dowladda suuriya iyo xulafadeeda raashka xabajoojinta ayaa waxaa markaasi ay u dhexaysaa dowladda iyo kooxaha fallaagada hase yeeshee xabajoojintu kuma jiraan kooxaha isugu yeertay dowladda islaamiga ahi iyo kooxda lala xidhiirinayo alqaacida ee nusra front in ka badanna sida lagu sheegay laba boqol iyo konton oo suuriyaan ahi ayaa colaadda sokeeye ee dalkaasi lagu dilay halkaasi malaayiin qof oo kalena ay guryahoodii ay ka barakaceen saacado un kadib markii la dhaafay wakhtigii kama dambaystaha ee xabajoojinta ayaa gaari laga soo buuxiyey oo alxaa qarxa waxa uu laba qof ku dilay meel ka baxsan magaalada ay dowladdu gacanta ku hayso ee salaamiya ee u dhow magaalada xama sida ay ku soo warramayso warbaahinta dowladda warkii duhurnimo aad ka maqlayseen warbaahinta qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aan idin akhrinayay duhurnimadan maanta ahi anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahin sheekeeye waaga intaa wararkan iyo warar kaleba waxaad ka daalacan kartaan beijka internetka ciwaanka aad naga eegi kartaanna waxauu yahay radio muqdisho dot net waxaana warkii ii farsameynayay duhurnimadan maanta ahi layle cabdiraxmaan idinna waad ku mahadsantihiin sida aad noo dhegaysanayseen meel kastoo aad joogtaan nabad ayaan idin leenahay salaamu calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh